barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah siddeed iyo tobanka bisha februaayo sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimona waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhagaysan doontaana barnaamijkeenna duhurnimo waxaa ka mid a diyaar garowga loogu jiro tartanka orodka maaradoonka jabuuti waxaanu ka waraysanay orodyahanka caanka ee reer jabuuti ayaanle suleymaan
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhalinyaro magaalada gaalkacyo aan idhahda dhalinyaro magaalada silaascaanood loogu soo gebagabeeyey tababaro dhinaca xirfadda gacanta ah
heesaha aanu idiin haynana waxaa ka mid a
waa tahay heesaha dib ayaad ka maqli doontaan cilad yar oo dhanka farsamada ayaan haysata ee ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka bakistaan ayaa la filayaa in abaalmarinta ugu sarreysa ee qof rayida la siiya ay guddoonsiiso dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan isniinta maanta ah maalin kadib markii uu saxiixay heshiis balaayiin doolar ah oo uu la galay bakistaan axaddi ayaa dhaxal sugaha waxa uu goobjoog ka ahaa munaasabadda heshiiskaasi uu sacuudiga ay ugu tala galeen bakistaan inay ku maalgashadaan lacag ku kacaysa labaatan bilyan oo doolarka maraykanka ah ra-iisul wasaaraha dalka bakistan imraan khan oo markaasi ay weheliyaan saraakiil rayida iyo kuwo milatari ah ayaa waxa ay guddoonsiin doonaan dhaxal sugaha sacuudiga xarunta ciidamada cirka ee ku taalla bannaanka magaalada markaasi abaalmarintaasi qaana ayaa goor dambe waxa uu sidoo kale tegi doonaa halkaasi isagoo kulanna la yeelan doona ka hor intaa aanay munaasabadaasi dhicin dhaxal sugaha labada hogaamiye ayaa waxa ay hadal ka jeedin doonaan munaasabadaasi iyadagoo markaasi uu noqon doono hadalkaasi mid si toosa looga tabinayo telefishinada wadankaasi dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa waxa uu saxiixay heshiiskaasi oo ah mid isfaham ah oo ay sacuudigu doonayaan inay ku maalgashadaan dalka bakistan
afar ka mid ah militariga hindiya iyo qof rayid ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen iska hor imaad maanta militariga hindiya ee maleeshiya hubaysan ku dhex maray qaybta ay hindiya maamusho ee gobolka kashmiir iska hor imaadka ayaa bilowday kadib markii ay maleeshiyada rasaas ku fureen ciidamo howlgallo waday weerarkan ayaa kusoo beegmayay saddex maalin kadib markii afartan askari oo ka mid ah ciidanka kaydka hindiya lagu dilay weerar ismiidaamin ahaa oo lagula beegsaday qeyb ka mid ah magaalada kashmiir kooxda fadhigeedu yahay dalka bakistan ee jeyshe moxamed ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi
goordhowna waxaa noo soo socdaa warbixinno kala duwan halkaad nagala socotaana waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada maanta xiriirka tartanka orodada ee dalka jabuuti ayaa bilaabay qabanqaabada orod maaradoon ah oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada jabuuti waryaheena magaalada jabuuti sagal siciid ayaa tartankaasi iyo khibradda uu leeyahayba ka waraysatay orodyahanka ayaanla suleymaan oo horey ugu guuleystay tartankaasi haa waxa soo dhow jabuuti meet internationalkii marka maarog baa meeting lahaan jirtay weyn weliba maarog waxay leedahay diamond league oo diamond league new york laga soo raray ayaa la keenay maarog hadda meetingka ku-xiga afrikada keliya taale waxa weyan ka jabuuti iminka wuxuu noqday silfar markaa miitinadu waxay kala leeyihiin meelada ay soo kala joogjoogsadaan hadda waa miitinada ugu fiican buu ku jiraa yurub siduu miitinku u noqdo silfar ama bronze ama gold manaajarada waxay u bixiyaan dee hanti maaliyadeedoo badan bay ku bixiyaan si u noqdo ord weyn ciyaartooyay soo iibsadaan lacag siiyaan ciyaartooyada waa weysaa u imaadaan si marka ciyaartooyda marka ordkooga loogu arko uu noqdo orda weyn laakiin kii jabuutina si badan buu yeeshay laba saddex jeer baa ka qayb galay saddexdii jeeraan ka qayb galay ayaa wuxuu ku noqday heerkaa maanta uu fiican uu jaa taagan yahay haddana uu soo dhow yahay bil kadib baa insha allah la ordi doonaa diyaargalowgiisina aan ku jirnaa dee shaka waxaa ku xigi doona insha allah ciyaarihii diamond leaga african gameskii inta badan dadku ma fahamsana diamond leaga diamond leagu waxa weeyaan champions leaga kubadda oo kale weeyaan waa point baa loo tartamaa marka waxa weeyaan ilaa afar toban orod laakiin toddoba ayaa muhiim ah toddobadaa orod waa inaad qaadaa toddobadaa orod marka aad badisid point baa lagu tirinayaa saasaa loo iyo loo iyo isaga loo isticmaalaa iminka waa la bedelay oo waxaa laga dhigay waa inaad ku jirtaa saddex orod oo ugu waaweyn ka mid a waa inaad ku jirtaa inta ugu horeysa kadib finalka waa inaad ahaataa qofka saacadaha ugu fiican la ama dadka ugu horreya ad ku jirtaa saddexdii jeera lagu qabtay dalka jabuuti koobkan caalamigaaba runtii guul weyn ayay kasooyeyso jabuuti ayaa ku guuleysanayso adigaa ku guuleysanayay bal waxaad iga warantaa marka dalkaaga aad dhexdiisa ku ordeyso iyo markaad wadamada banaanka ku ordeyso waxaa lai sheegay inaad dhibaato badan la kulanto marka hadday noqoto isdiyaarinta oo kale oad cabsi badan stress badanaad qaado tirado talo maan badin doonaa talo wadanka maxaa maxaan soo hin doonaa bal iga waran saddexdii jeerba waan guuleystay wuna iiga duwan yahay horta marka loo eego orodada kale adduunkaan ka ciyaarayo maadaama gurigeyga lagu ciyaarayo wuu iiga stress badan yahay wuu igaga naxdin badan yahay wax kasta maxa dhacda inaanan xitaa saddexda cisha ama labada cishaa oradkaan u diyaargaloobay aanan cuntaba cuntadaba ii dhandhami weydo wadna xanuun badan baa aad waxaa dhacday markii labaad een ordi doono orodka ka hor fadhigaan ka kici kari waayo markii aan isku kuleylinay orodkii aan diyaargalowgii yaraa ugu horreysay aan ku jiray orodka haddeed aan gali doonaba si aan u fadhiyey waxaan sameynayay iskulayliskii baan galayay shoofmoogi intaana shoofmoogi gelinba waan kici kari waayaba naxdin awgeed waayo garoonku da waxaa jooga shicibkaygii carruurtaydii baa joogtay reerahaygii faamilkii marka way ka shucuur duwan tahay mararka kale ee aan ciyaaraha adduunka wartay markaa waan iska ismashquulin karaa laakiin marka anoo dibaddiisku kulaynayo soo galaya haddeeto ayaan la soo galaya la yidhaahdo
dadku wax badan bay kaa filinaya ha ee dee dadkiina la yidhahdo ayaan la inoo hadhay ayaan la sugaynaa la yidhaahdo dadka saa u niyadjabin baad adigu madax xanuunbada kugu dhaca marka aniga ayaa stress badan igu dhaca waxaa igu dhacday inaan kici kari waayo qacmuhu ibaktiyeen sidii qof bud lala dhacay oo kale waxaan sameeyey markii dambe barafaan isku qabtay barafaan soo qaatay waan sasaar saaray si aan isku wax qabo wadda dhiigaygii aan isbedelo dee oo san aan ahay iska bedelo waanan ku guulaystay markii kaleba saddexaadna waan ku guulaystay markii la yidhaahdo laga baxo jabuuti mise biladood oo kala duwan baad baad soo qaaday teese kuugu farxad badnayd
sagale horta kuma odhan karayo biladaana ma qaadintaana waan qaaday horta bilad waxa iga maqanuun waa dahabka biladda demanka waan qaaday africanka waan noqday african waan matelay afrikada keliya marka la ciyaaraha continalka habka la yidhaahdo haa waan matelay waliba laba jeer baan matelay markii labaad maan ordin laakiin mar waan qaadayba intaan matelaan qaaday oo marocco maraakish bay ka dhacday waxaanan matalayay waxaan sida garanka africa ay ku qoran tahay marka markaan ciyaari afrikada soo badiyey waxaa lai doortay aniga ciidan kaloo kenyaana in lanoo aan matelno africa oo dhan se qaar yurub qaar america latin saa loo kala matalayay asiyaanki wixii baana nagu africa matalay waanan u keennay wiisha africankana waan qaaday laba jeer ciyaaraha adduunka saddex jeer baan ka qayb galay maraan laba jeerna waan dhaawacnaa labadii jeerba guulo fiican baan ka gaadhay mar waa aniga biladda keenay markii olombigiina afraad baan baxay rio jajanedo taasoo aan sanadkii o dhan dhaawacnaa oon diyaariyey dhammaadka ciyaaraha marka dee iminkana waxaan rajaynayaa inaan kuwo kale aan labadii dahabkii olombiga dahabkii iyo ciyaaraha adduunka dahabkii inaan insha allah markaad inta badan tababar sameynaysaan badanaa kenya iyo etoobiya dadku tagaan maxaa loo xushaa kenya etoobiya marka orod tababar loo qaadanayo waxaa loo xulanayaa waa hawada sare waayo hawada sare dhiiggaaga ay caawinaysaa oo dhiiggaaga ay kor u kicinaysaa qofna qofka uu ka dhiig badan yahay uu ka energy badan yahay qof qofaa jira la yidhahdo ma daalo qofkani waa sidani lagu leeyahay dadku ka dhiig badan yahay qofkaas waa dhiiga iyo markaa dee qofka isagoo taalent le markuu dhiig leeyahay dad bila dhiigta wax ma qaban karaysa marka hawada sare dhiiggaagay kor u kicisaa awood badan baad ka yaad yaad helaysaa markaad soo dhaadhacdi ma moodaysid inaad meelba joogtid ba khafiifa tahay markaa saasaa loo doortaa in lagu tababarto meelaha buuraleyda ee hawada sare ah
haddaad iga waranto guud ahaan dhalinyarada jabuuti orada ama guud ahaan orodka jabuuti halkuu laisleeyahay wuu mari karayaa ama dadka aduu is leedahay maasha allah way igu soo xigaan ama shaqooyin fiican bay qabteen dhinaca orodka markale dhalinyar aad u fiican baa jira qaar bedeli karaa jira qaar iga badin karo anigay dhaafi karaan way jiraan laakiin de waxaay ku xidhan tahay ciyaartooygani sida loo dhiirigeliyey sida loola macaamilay ku xidhan tahay ogtay laakiin anu dhallinyartaan arko ee de xitaa ila joogay la tababarta dhalinyar fiican oo taalantigoogu maasha allah aad u fiican yahay baa jirta dee aanan ku farxana laakiin dhibaatada yar taalla waa isku xidhnaasho la-aan een haddii laysku xidhan yahay ciyaartooygu cidi adduunka kama badiseen baa isleeyahay
kaasi waxa uu ahaa orodyahanka reer jabuuti ayaan la sulaymaan oo u warramayay wariyaheenna magaalada jabuuti sagaal siciid farax duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan heesta garasho iyo codka nimcaan hilaac nin baan ahay afaaxiga ka buway oo matiya dheefe aramidu nimay gaadhayo ooma baanahay nin baan ahay adkaysiga ku nool kaadsa loo helay adiguna alaylaxay mugdiga nuuri faatahay afaaxiga ka gooy oo matiya dheefe aramidu nimay gaadhayo ooma baanahay nin baan ahay adkaysiga ku nool kaadsa loo helay adiguna halayl dhexee mugdiga nuuri faatahay middaana minaadaye eegmadada oo ku dhacayaan laash kharaaraye halkaad iga istaagto ilaa xiga iftiisha afku kama lihiye laaftiba uunka ku jece aylaguan qariye middaana minaataye eegmadada oo ku dhacayaan laash qaranaye halkaad iga istaagto ilaxiga iftiishaye afku kama lihiye laabtiba uunka ku jece ili lahaa ulubtaa hantiray ubuda beerkay haddan mudabka loo mudin cishku waa allow sahale oki labaadkay soo kaalgacal aqbalidhe waxaa kugu wacay aadan iyo dooge aqbalidhe waxaa kugu wacay aadan iyo dooge addanudkalomudin qishqiga waa allow sahale okilabaadkay soo kaalgacal aqbalidhe waxaa kugu wacay aadan iyo dooge aqbalidhe waxaa kugu wacay aadan iyo dooge marka ruux lagu korsho eedow adiga amin ciidabaad timid ifkoon helaya barataas aqal diintu taaliyo arda dhaqanka loo aado Aa, ubaxii ka birmaataho waan aydi taase iimaanka ruux lagu korsho ee lagu adigee Pastor, nunca vanas Arsanay waxbad joogin Garashada yeeyad ka tahay eebba maadiise Asli iyo waxaa tahay midan iima loo dhanine Ashafooyadii kuu dhigtaa elina farkaasee iyada iyo abaa yaxsan gura ajuuraade inkastoor adduunka baalan aragsanay waxbada joogin Ah, garashada ayay aadi ka tahay eebba mahadiise asli iyo waxaa tahay idan iima loo dhaline ansha hooyadii ku dhigtaa elinga farkaasi iyada iyo abaa ixsan guran ajuuraade haddaan udubka loo mudin qishqiga waa allow sahaale labaadkay soo kaalgaca aayatiin dhaliye aqbaliidhe waxaan kugu cay aran iyo dooge aqbaliidhe waxaan kugu cay aran iyo dooge hadda nurubka loo mudin qishqiga waa alowsakaa codka macaan ee fanaanka nimcaan hilaacaannu intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaana waa v o a washington dhallinyaro magaalada dhuusamareeb ayaa ku sugan ayaa toddobaadkan waxaa usoo xirmay tababaro la xiriira xirfadaha farsamooyinka gacanta oo markaasi ay ka faa'iideysan doonaan wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isxaaq ayay uga warameen wixii ay soo barteen iyo sida ay uga faa'iideysan doonaan
barashada xirfadaha gacanta waa shaqo abuur loo sameeya qaar ka mida dhallinyarada aan lahayn xirfado ay ku shaqaystaan waxaana muddooyinkan deegaanada qaar ka jira in dhallinyarada qaar lagu howlo sidii ay u baran lahaayeen farsamada gacanta qaybaheeda kala duwan qaar ka mida dhallinyarada degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa dhammaystay barashada xirfado kala duwan oo muddo ay ku howlanaayeen barashadeeda waxaana v o a ay uga warameen farsamada ay barteen iyo waxa iska bedelay noloshooda walaalle aniga cabdiqadar xirsi saraada la yiraa xirfadda aan bartay waxaa waaye korontada waxaan ka faa'iiday wax badan oo ay iga taageertay awalna aan hore u aqoon haddana aan ka bartay xirfadda korontada oo sida macnaha camal leer loo xirtoo kaleete sida bareys loo xiroo kaleete sida oo marawaxad loo xirtoo kaleete sida oo oo barnaamijka wixii adigu koronto ku shaqeeya qaabkii loola xiriiri ama loola isticmaali lahay aan hadda u aqaanaa shalana awal aan u aqoono mugdi iga jira laakiinse hadda ilaysa iiga furmay oo iftiin aan ku haysto waa darta aan gacantayda aan ku kalsoona anugu walaal magacaygu waa sayid cabdulqaadir yuusuf xirfadda aan bartay waa xirfadda samaynta moobeelada waxyaabo badanay iga saaciday haddii aan su-aashu ka jawaabana noloshayda waxyaabo badanaa u dhexeeyey weliba hadda waxaa sii xarun aniga teeya oo aan anugu ku shaqeeyay magacayga xaawo saalax aadan waaye xirfadda aan bartay waa dharkarinta awl waxaan ahooyo guri jooga ee waxba maanan aqoonin gurigaan iska joogay hadda dadkaan dharka u kariyaa gabdhahaan dharka u kariyaa dharkaan rinjiyeeyaa maasha allah hadda noloshayda iyo reerkayga baan ku daberaa magacaygu waa firdowsa cabdilaahi maxamed waxaana bartaa farsamada xarqaanka sida xarqaanka loo talo misal waxaan ahay qof xarqaan aqoonin oo ka jaahilsan maantana waxaan ahay qof bartay dalka sida loo talo ayu nooc dalka sida loo talo waan aqaanaa hadda misalan wax kama aqoonin gurigana u yaala xarqaanka dadkana waa waa u talaan anigana waxaa ku qabsadaan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa deeqo axmed maxamed waxaan bartay farsamada cilaan saarista sida oo loo saaro bacweynaha qaliijka awalka hore maanan aqoonin hadda laakiin anaa awalka hore dadka u tegi jiro oo dhihi jira ii saara laakiin hadda anaaba aqaano oo isku saaro dadweynaha u baahanna waa u saaraa nafteedana wax badan ayay dareemeysaa inay wax baratay oo meel walba adduun weynaha ka taga inaan kasoo saaro karo nolol maalmeedkeeda cabdirasaaq maxamed kadiye waa mid ka mida macalimiinta dhallinyarada wax soo bartay waxa uu ka waramayaa tirada dhallinyarada ee dhammaysatay farsamada gacanta iyo muhiimadda laga leeyahay dhallinyarada in la baro xirfado ay ku shaqaystaan ardada dhigatay haddii aan kuusoo koobo waxaa dhigatay saddex boqol oo arday saddexda boqol oo arday waxay iskugu jireen ardo badan ardo baranaysa shan xirfadood oo kala duwan ardada ugu horeysa waxaa la bari jiray xirfadda moobeelada sidoo kaleeta kuwa ku xiga waxaa la bari jiray korontada sidoo kaleeta harqaamada kuwaa bari jiray kuwana cilansaarkay bari jireen iyo kuwa ugu dambeeya bari jiray dhar- dharka sida loo kariyo oo looga bedelo dharka muuqaaladiisa kala duwan biliciisana loo soo muujiyo maanta iyo shalay ardadu waxay ku kala duwan yihiin ardaygaan markaa weydiisid maxaa ka faa'iiday faa'iidooyinka uu kuu soo sheegaa lama koobi karo laakiin kuwa ugu muhiimsan wuxuu ku leeyahay shalay aniga waxaan ahaa qof aan xirfad iyo qaas aqoonin laakiin maanta ay u saacidayso inuu xirfadiisa uu meeshau rabo tago ku noolaa karo dadkiisana wax kusoo kordhi karo muhiimadda ugu weyn ay ardadu ka faa'iidayan markaad weydiiso sidaas ayay kuu sheegayaan dabcan cabdiwaaxidow taas way muuqataa qofku markii uu maanta haysto waxa uu noloshiisa ku maareeyo uuna isku mashquuliyo wuu ka duwan yahay shala markii uusa waxa uu qabta le uusan haysan sabab waan wada ognahay markii qofku inta badan waxaa ku dhaliya qofku inuu taariibo waa markii uusan mashquulsanayn uu keliya ku fekeraa dalku in uusan shaqo la-aan baahsan ay ka jirto laakiin ardadan waxay nasiib u yeesheen inay xirfadooda inta bartaan deegaankana uu yahay mid looga baahan yahay iyo deegaankooda dib ugu celi karaan oo aysan ku fekereen waxyaabihii kaleeto oo dhalinyarada qaar laga ya- laga yaabay inay haddii aysan mashquulsanayn ay ku fikir laayeen qofkan inta badan uu mashquulsan yahay hadday aleed qofka moobeelka bartay inuu maanta oo dhan moobeel furfuro waa fursad gooniyo qofka isaga oo abu u abuurantay oo maanta oo dhan asigaaba ismashquulsano marow qalabkii raadina marow qa- qalabkii xog ku saabsan raadina iyo marow wax furfura oo asiga dhan ku mashquulsan yahay qalabyada kala duwano dhammaan xirfaduhuna waa sidaas marka qofku inta badan way ka saacidaysaa inuu waxyaabihii kale ta hilmaamo uusa tahriib iyo waxyaabo lamida niyadiisa ay isku soo dhicin inkastoo dhallinyarada qaar ay ku niyadsan yihiin helista xirfad ay ku maareeyaan noloshooda haddana waxaa aad u yar shaqa abuurka loo sameeya dhallinyarada waxaana taas ay mararka qaar sababtaa in dhallinyarada qaarkood oo leh xirfado ama aqoon kale ay galaan tahriib ama ay qayb ka noqdaan dhibaatooyinka dalka ka jira qaarkood cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo anu intaasi ku dhaafno warbixinta waryaheena cabdiwaaxid macalin isaaq ee gaalkacyo halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana waa nuur xasan nuur iyo ciyaarihi
haddii aan ku horeyna dhinaca sbain kooxda real madrid ayaa guuldarro lama filaan ah xalay kala kulantay kooxda aan idhaahda shalay galab kala kulantay kooxda girona ciyaar ka dhacday magaalada madrid waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay laba gool iyo gool oo ay guusha ku raacday kooxda girona real ayaa goolka la hormartay daqiiqadii shan iyo labaatanaad hase yeeshee waxaa ka daba tagtay kooxda girona oo uu gool uu uu rigooro ku dhaliyo u keenay daqiiqadii shan iyo lixdanaad ciyaaryahan christian stuani halka goolka guushana uu u dhaliyey shan daqiiqo kadib ciyaaryahan borto waxaana kooxda real kaarka cas looga taagay kabtankooda sergio ramos kaarkaasi cas ee la siiyey ramos wuxuu ahaa kii sagaal iyo tobnaad isagoo sidaasina ku noqday ciyaaryahankii ugu badnaa ee la siiyey kaarka cas taariikhda horyaalka dalkaasi spain ciyaarihii kale ee dhacay valencia waxay barbaro eber iyo ebera la gashay sbanyol sevilla ayaa mar kale waxay la kulantay guuldarro markii ay saddex gool iyo eber ku khasaartay kooxda viareal real betis iyo deportiva alavesna waxay ku kala baxeen barbaro gool iyo gool ah waxaa horyaalka weli hogaaminaysa barcelona oo leh afar iyo konton dhibcood kaalinta labaad waxaa soo gashay atletic madrid oo ka faa'iidaysatay guuldarrad ku dhacday real waxaana ay leedahay toddobo iyo afartan dhibcood halka real madrid ay leedahay shan iyo afartan dhibcood dhinaca talyaaniga dhowr ciyaar ayaa dhacay shalay iyo xalay kooxda inter milan waxa ay guul ka keentay ciyaartii ay la dheeshay samdoria waxaanay ku garaacday laba gool iyo gool xalayna napoli iyo torino oo afoodda isdaray waxay ku kala baxeen barbaro goola la-aan ah lazio waxaa ka badisay genoa oo dirtay laba gool iyo gool imbolina saddex gool iyo eber ayay ku qabatay kooxda sassuolo weli waxaa horyaalka hogaaminaysa yuventus oo jimcihii badisay oo leh lix iyo lixdan dhibcood napoli waxay ku jirtaa kaalinta labaad inter waxay xoojisay booska saddexaad halka milan ay difaacatay kaalinta afaraad oo ay saddex gool iyo goolna kaga badisay sabtidii kooxdii ay is arkeen oo ay ciyaareen waxaana dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha oo faahfaahsan ku maqli doontaan idaacadda galabnimo ee soo socota barnaamijkiina waa naga intaa qaybtii ciyaaraha falastiin mahadsanid nuur aan kugu soo celiyo mar kale dhinacii heesaha nuurow maxaa noo haysaa waxaan dhegeystayaasha usoo qabanay heesta guuguule iyo fanaanada maryan sheekh noor heestaasi guguule iyo fanaanada maryan sheekh nuur maryan ruun ayaan kusoo gabagabayn doonaa dhegeystayaal idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo inta aan hawada ku kulmi doono galabta oo anigoo ah nuur iyo falastiin axmed iimaan iyo dhammaan bahda v o e da oo idinku dhaafay sidaa iyo nabadgelyo